Inkasta oo ay weli socoto baaqyada iyo dalabka loo jeedinayo beesha caalamka si ay gargaar degdeg ah u gaarsiiyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa haddana dhinaca kale waxaa soo badanaya tirada dadka iskood isu xilqaamaya si ay gurmadka uga qayb qaataan gobolka sanaag oo ka mid a gobollada ay abaaruhu ku dhufteen somalilan waxaa jira koox dhallinyaro ah oo aan kula kulmay cayrigaabo kuwaasoo ii sheegay in gurmad dhiig joojin ah ay bilaabeen kadib markii ay arkeen in abaartu halis tahay wakhtigu uu isgurayo sidoo kalena mucaawino dibadda ka timaadda ay wakhti qaadanayso toddobaadkan ayaan magaalada cayrogaabo kula kulannay dhallinyaradaasi xilli ay baqaar ka rarayeen mucaawino ay gaarsiinayeen konton qoys oo ku jira xero ku taalla deegaanno ka fog magaaladaasi cabdinaasir axmed aadan waxa uu ka tirsan yahay guddiga dhallinyaradaas maanta waxaan halkan ka raraynaa raashin gaadhaya konton qoys oo isugu jira bariis iyo daqiiq oo midkii kasta ay tahay konton kiish kana kooban shanlaatan kiish shan shan laatan kilo waxay isugu jirtaa bariis iyo daqiiq iyo saliid iyo timir waxayna ka kooban tahay min shan iyo labaatan kiilo waxaan ugu talagalnay qoysas gaadhaya konton qoys oo ah goobta kalyaqa waxayna ka mid tahay saddex goobood oo aanu ka shaqaynayno oo aanu geynayno raashin biyo iyo adeeg caafimaad annagoo ah dhallinyarada gobolka sanaag ee mutadawiciinta ah isuna xisaartay inay abaaraha ka qayb qaataan gurmadkooda dhallinyarada ceeragaabo ayaa lacagta ay raashinka gurmadka ay ku iibiyeen waxay ahayd mid dhexdooda ay iska ururiyeen waxayna ii sheegeen inay horey gargaarkan la mid ah u gaarsiiyeen laba xero oo ku yaalla duleedka magaalada ceeragaabo
muddo wiig ah waxaannu ururinay qaadhaan wejiga koowaad aan ugu tala galnay oo quudin kara muddo bil ah boqol iyo konton qoys oo ka tirsan saddex deegaan oo aan u xulanay saddexda deegaan ee ugu liita boqol iyo kontonka qoys waxaannu ugu tala galnay in aannu siinno raashin qiyaastii gaadhaysa toddoba tan iyo badh guud ahaan goob kastana noqonaysa laba tan iyo badh sidoo kale saddexdaa goobood ee aannu xulannay oo kale ah kal iyo qaac dawaco iyo sanjiic mid ka mida waxaannu u dirnay dhakhaatiir caafimaad oo tiradoodu labaatan gaadhayso oo bixinaya adeeg caafimaad oo bilaash ah sidoo kale goobaha qaar waxaannu siinay biyo oo biyo la'aan aad u daran ay jirto aan dadku aanay biyo haysan marka barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij dhallinyaradaydu abuurtay oo bilow ah wejigii koowaadna waxaa isku yimi dhallinyarada mutadawiciinta ah ee gobolka sanaag ee ku sugan magaalada ceergaabo markay isku yimaadeen waxay istuseen baahida jirta waxay waraysteen dulalka abaaruhu ka jiraan waxay ogaadeen in xaaladdu ay tahay xaalad faraha ka baxday in dadku ay la'yihiin raashinkii iyo biyihii iyo caafimaadkii sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in wax la sameeyo marka waxay noqotay in qof kasta karaankiisa wuxuu samayn karoo la sameeyo sidoo kale waxaan sameynay qol ama madal whatsappka gudihiisa ah ama social networka ama meelaha bulshadu isugu timaado ee gobolka sanaag annagoo u sheegayna xaaladda jirta dabeetna dad badan oo gobolkaahi ay ku soo darsanayaan lacagtaas xerada ay maanta raashiinka gaarsiiyeen waxaa ku jira ilaa laba boqol oo qoys balse raashiinka waxa uu ku filan yahay oo keliya konton qoys oo dhalintan ay sheegeen inay yihiin kuwo xaaladoodu ay aad u daran tahay waxaana dadkii la gaarsiiyey ay sheegeen in la soo gaarsiiyey xilli ay u baahnaayeen horta marka hore waxa wax noo keenay waa mahadsan yahay mar labaadka dadkii waa isu yimi haraad iyo baahi buu isula yimi halkaasaa alla isugu keenay wixii miyiga joogay oo dhibaataysan oo haraad qaba oo gaajo qaba oo xoolihii waxna ka dhammaadeen waxna daldheer ka qabteen wixii waxaysana waxay ka dhalamayaan waayeen ilaahay waa isu keenay mahadna waxaanu u celina wax allaale wixii wax noo keena
miyiga somalilan gaar ahaan gobollada bari ayay si xooggan u saamaysay abaarta waxaana yar gargaarka la gaarsiinaya dadkaas oo inta badan xoolihii ay dhaqanayeen ay dhaafeen nuux muuse birjeeb v o a hargeysa